mid ka mid ah odayaasha taabacsan dowladda federaalka ayaa sheegay in dad mas-uuliyiin ah ay dhulba ku hayaan odaygan oo lagu magacaabo ciise dalabe ayaa sheegay in dhulkiisa oo ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in muddo sannado ah lagu haysto dhul uu sheegay inuu isaga leeyahay oo ku yaala degmada kaaraan ciidamo uu ku tilmaamay maleeshiyaad ayuu sheegay inay howshan u fulinayaan mas-uuliyiinta uu dhulboobka ku eedeeyey dhulkiisana la doonayo in laga dhiso kawaan lagu iibiyo kalluunka waxaa kaloo uu tilmaamay in lacag badan oo guriga u teelay laga dhacay dadka boobka ku hayana uu ka mid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir xasan maxamed xuseen muungaab nimankaan markaan xukumo kadib oy caradoodii iska guranayaan toban sano iyo dhagaxii meesha ku jira dhul weyn waaye oo badda saaran oo cabdulcasiis ku yaalla oy dhagaxi ka laayeen caradi ka laayeen kulligoodana maahee hal muxudiin jooro la yidhaah waayo oo ilaahay ummadda ku diray dadkana dhaca mid kuwa kalena waa u kaalmeeyaano waxay siiyaan ciidankay siiyaan ciidanama maleeshiyaadkan dadka u xooga oo wataa dadkuu ku dirqaya lacag xaaraam oo tiro kaliyaho meeshayda ka dhaco haystaa dhulka waana gatay wixii dhagax ku jira waa la baxay wixii carad iilana waa ka baxay waana carada dhismaha ugu fiican xamaray aheyd oo baabuurta isdaba taallo waa dembiile xoolo badan uga qabiyaa labaatan milyan dollaray ka badan yihiin xoolaha uga qabo mungaabiyaa ka mid ahay waxaana dhibaayo dhulkiisa oo keli ma aha waxa uu sheegay inuu doonayo in dhul badan uu boob ku hayo ninka uu ka cabanayo kan anoo toddobaatan jiraan ka xoog badan ah oo idhacaaya waxa u wacay duqa magaaladu sida la ii sheegay jooro wacay jooro waa meesh midka meesha dhulkayga sheeganayo lix boqol iyo afartan baa isagu rabaa inuu iska qaato inta lacagtoodii horuu cunay oo dhulkii gatay oo haddana rabaa dhulka inuu qaato bal caqliga intaas la eg ormadaalow ninkaasu dhul male minaad wax gadanayso aniga meeshayda kalluun lama rabo kawaan kalluun in laga dhiga ma rabo meelse waa idin tusaa oo beeca oo naqataa kalluun naqata oo oo wax laga dhisi karo intaas ka badan oo xeebta saaran waa idin tusaa amaa lagu dilaa ismale amaa lagu xukumaa ismale meel kastood gal ka furtana wax dhalow inta geeyaa galkii waa la xiraa lagu leeyahay bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay maalin walba ka cawdaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey inay dhulkooda xoog ugu qaataan